الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطوافين هذا كان باب بيان استحباب تقبيل الحجر الأسود لا حمدو لنك شدي صلى لنك ذا سنة نمتك أي سنة هاي أيو عدين تدي باب كيدي هاي في الضواف بارك بيتك للضواف أيو كل إمك حديث خاصة أرينو صمر حديث كي جابري يكو كلبه iyadoo islaamka dhagaxa iyo rasuulka ilaahay baana umuuro kuba tacalluqsani way inoo horeeyeen ee makana axaadiid kale inoo iman doonto umuuraha kuba tacalluqsan wuxuu uhi musanifku xadanii xarmalat bnu yaxya qaala akbarana bnu wahbin qaala akbaranii yunus wacamrun xa وxadaثnii haarun بn سacيidi الأyliي qala xadaثnii بn whbi qaala أخbaranii cmr can bn شihاab can saalimi أna abaahu xadaثahu bal laba sheekh baa mslim raximah الlahu taعaalى xadiidkan uu ka wada wariyey kolay labadooduba ibn wahb bay ka wariyeen waa xarmale iyo haarun markaa haarun ibn سacيid ee siiqadooda ayar kala duunayd oo xarmalana akhbarana ibnu wahbin buu yidhi haaruunna xadaثanii ibnu wahbin laakiin ina wahab baa laba dariiq leh oo mid waa dariiqa hore xarmala yunus اlayli iyo camar buu ka wada warinayaa ama dariiqa haaruun waa camr bn xaarisun oo yunus baa kaba maqano waa inaha uu aanu isu raacin marka horeba sheekhu ee labadooda u kala farqiyay baa dee umuurahaasaa ku sugan can ibni shahaab markaa can saalimin anabaahu xadasahu abihi wa cabdullaahi bni cumar qaala wuxuu yihi cabdullaahi bni cumar qabala cumaru bnu lkhadaabi alxajara cumar ibnu lkhadaab baa dhunkaday xajarulaswadka waqti uu dawaafayay buu dhunkaday waana waqtigii khilaafadiisii uma qaala wuxuu yidhi markii uu dhunkaday dabadeed ama wallaahi ama walla ama wallaahi baa ilaah baan ku dhaartay amaad waati adaad istiftaaxayd naaftun aniga ay kaga maqan tahay laqad calimtu waxaan ogahay annaka xajarun dhagaxina tahay oo wax dee nafciyo adiga xaggaaga kaba imanaya iyo wax dararo xaggaaga kaba imanaya inaanay jirin walowlaa anii anigu ra'aytu inaan arkay rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay yuqabiluka xaaluu ku dhunkanayo taasi haddaanay jirinna maa qabaltuka kuma dhunkadeen anaa cumar baa wuxuu caddaynayaa arrinkan dhunkashadiisu inay itibaac tahay rasuulka ilaahay la raacayo salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee jaanibka itibaaca marka la eegana marka qaradku taayay ajriyo sawaab ka imanayaa waa jira aanay ahayn tacdiim dhagax la weyneynayo iyo cibaadiya sii jaahiliya ay samayn jireen bal axaadiisna way noo socon doontaa kollayna umuuro ayaa baan yar eegi doonaa sharaxa kuba sugan in shaa allahu zaada haaruunu fii riwaayati haaruun baa riwaayadiisa wuxuu siyaadiyey qaala camrun camar baa wuxuu yidhi waxadaanii bimilihaa qisadan oo kale waxaa iigu waramay zayd bnu aslama can abiihi aslama zayd zayd bnu aslam oo abihi aslam mowlaa cumar kaba warinaya camr ibn اlxaris marka horeba sanadka xadiidka waa ninkii inoogu sugnaayee ibnu wahab xadiidka uu kaba wariyey markaa haaruun iyo xarmalana dee walow meel ay ku yar adigu u yar ay ku kala duwan yihiin dee sanadkoodu waa ibnu wahab oo dee can camrin taas baa sanadkoodu jaanibkaa ka mid weeye wuxuu halkan muslim raximah llahu tacaala inoogu sheegayaa labadiisan sheekh mid ahaano waa haaruun inuu ziyaado ula dheer yahay ka kale xarmalo uu leeyahay ziyaadad siyaadeedna waa kano wuxuu yihi camr baa wuxuu yidhi waa riwaayada haaruun bay ku sugnaanaysaa waxadaanii bimila bimila ana waxaan dee damiirka ka dhimay qisa meesha aan soo aragnay waa qisadan cumar bn khadaab dhunkashadii uu dhagaxa dhunkaday hadalkii uu yidhi marka waa qisadaasun waxaa mid lamida iigu warramay zayd bnu aslama oo markaa camr bnu اlxaaris intani mucallaq maahe waa mawsuul oo sanadkii horey mawsuul ku tahay muslim wuxuu ku warinayaa dariiqii hore un can haaruun can ibni wahb an can camrin saas ee camr baa laba dariiq xadiidkii ku wariyey ama laba isnaad buu yeeshay mid waa camr bn اxaariث can ibni shaabin can saalimin an can ibni cumara can abihi can cumar dariiqa labaade uu leeyahayna camr bn xaariث waa kee waa camr can zayd bni aslam can aslam can cumar bn اkhadaab taasba weyo aslamna waa taabici weyno cumar bn اkhadaabna waalidiisii kaba mid aha taasba weyo inu hore usoo maray zaydna waa nin caalima oo isaguna taabici oo dee uu dhalay aslamkaasi dhalay cumar mawlihiisa ahaa ama mawaalidiisii kaba mid ahaa haddaba intan buu leeyahay oo camr bn xaarif baa labadaa isnaade labadiisii isnaadna midna ibnu shihaab can saalimin can abihi can cumar weeye midna waa can zayd bn aslam can aslam can cumar waa nin kala gaaban yihiin intaas weeye laakiin xadiidku waa kii hore وxdثna محمد بن أbي بكr المqdمي qال xdثna حmاd بن زayd عن أyوب عن ناaفع عن بن عمر أن عمر عمر qbl wuu dhunkaday الحجر حجر الأسوdki وqاaل waxaanu yihi إنيi si uu dadka walow isagii la khidaabayo lakiin ujeedadu waa dadkan kale ee arkaya mqlaye soo xajay إنيi anigu laqblka waan ku dhunkanaya wainii anigu la aclamu waxaan ogahay annaka xajarun waan ku dhunkanayaa dhunkashadaydani ma aha sii dee berye la yeeli jiray dhagxaanta sia la caabudoo la weyneeyo oo waxaan garanayaa dhagax ina tahay ee maxaan kuu dhunkan walaakin ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yuqabiluka xaal uu ku dhunkanayo ana taasaan raacaya rasuulka ilaahay baan ku dayanayaa saasaan kuu dhunkaday duruqdii xadiidka weli way noo socotaa xdثna khلف بن هiشhاm والمqdمي وأbو كاmir وqتyبة بن سعيid مqdmi waa محamed بن أbي بkrigii snadka hore bay noogu sugnaa qolooyin kale ayuu sheekhadii mslma soo biiray un sheekii hore uu ka warinayay mqdmi imaamkii xamaad بن زaydna way ka wada warinayaan markaa mslim wuxuu yihi kulhm dhammaantood raggan afartii can xamaadi xamaad بن زayd bay xadiidka ka wariyeen qaala khalafun khalaf isagu wuxuu yihi xadaثanaa xamaad bnu zaydin can caasimin اlaxwali can cabdillaahi bni sarjis kolay isagay ka wada warinayaan mara siiqaday ku yar kala dunaayeen oo tani waa lafdigii iyo siiqadii uu bal maalan khalaf ibnu hishaam caasim laxwal caasim bnu sulaymaan waa nin taabiciin hore usoo maray cabdullaahi bnu sarjisna waa saxaabi isnayn hore usoo maray waa saxaabi weeye qaala wuxuu yihi markaa cabdullaahi bnu sarjis baa odhanaya ra'aytu waxaan arkay alaslaca yacni cumara bna alkhadaabi alaslaca waa kii bidaarta lahaa weeye oo dee salac waxaa la idhahaa ama dee inxisaaru shacar can muqadami raas waa timahoo ka faydma madaxa xaggiisa hore waa bidaartan hore taas cumarna waa dee sidii u ahaa cumar ibnu khadaab buu u jeedaa waxaan arkay alaslaca yacni cumara yuqabilu xaal uu dhunkanaya alxajara xajarka wayaquulu uu leeyahay wallaahi baan ku dhaartay inii la uqabiluka waan ku dhunkanaya wa inii aclamu waxaanan ogahay annaka xajarun dhagax ina tahay oo wa annaka laa taduru inaanad cid waxyeelahayn walaa tanfacu cidna aan waxu tarahayn nafciga ka yimaada waa xaggii imtisaalkan uu yeelay rasuulkii ilaahay dee ama dayashadan waa ajri iyo cibaado ka imanaysa waa gaar oo wax xaggiisii ka yimi maaha ee adigoo darar iyo nafci toona aanad lahayn walowlaa anii anigu ra'aytu inaan arkay haddaanay jirin rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam oo qabalaka ku dhunkaday maa qabaltuka kumaan dhunkadeen welina xadiidka duruqdiisibaa inoo socda wa fii riwaayati lmuqadamiyi wa abi kaamilin ra'aytu lusaylica waa tasqiru aslac oo khalaf ibnu hishaam iyo marka la eego qutayba riwaayadoodii waxay ahaydba ra'aytu laslaca amaa waxa weeye riwaayada labada kale ayaa ahaa iyadoo la tasqiiriyun macnuu waa mide ra'aytu lusaylica mid kastana waxa weeyaan cumar un baa looga jeedaa وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية intooda dambeba ee sheekhyada mslime dhammaan abu mucaawiya xadiidka ka wariyeen qaala yaxya waa siiqadii mid ahaan laftigiisi buu inoo soo naqliyey marka oo kuwa kale ka duna qaala yaxya yaxya bnu yaxya ayaa wuxuu ihi akhbaranaa abu mucaawiyata can ilacmashi can abi ibraahiima can ibraahiima can cabaas bni rabiicata qaala anahu qaal xadiidku waa xadiis cumaru iyo ficilkii cumar iyo hadalkii uu yihi duruqdii baa isyar bedeshay markii hore waxaan arkaynay cabdullaahi ibnu sarjis marna ibnu cumar naftiisa oo dee uu isagu waxa weeyaan cabdullaahi ibnu cumar oo cumar inankiisa ahaa imikana waxaa meesha yimi caba cabis ibnu rabiicata oo xadiidka ka warinaya ama atarkan cumar kaba warinaya cabis ibnu rabiicatana hore umaynaan soo marin waa nin horta reer nakac oo ibraahim bn yaziid nakac iyo qolooyinkaasay isla reer ahaayeen waana nin reer kuufa ah waana nin taabici weyna ama waqtigii rasuulka soo gaadho mukhadramo barhkood kaba cabiraan jaahili ujeedadu waqtigii jaahiliyada waa soo gaadhay waana nin siqa a weeyo mukhadramo ah kitaabkeennana laba xadiis buu ku leeyaho mid waa kan aan hayno ka kalena kitaabka dhammaadkiisu ku iman doonaa oo kolley xadiis walow duruq uu leeyaho barhkoodna aanu ku sugnayn barhna xadiidka uu ku sugan yahay oo waa xadiid laftigiisu ahaa caaisho xadiidkeed ah oo maa shabica alu muxamedin min khubsi min khubsi birin fowqa halaati layaal fowqa halaatin bal waa duruqda uu leeyahay mid kamid oo caabiso inankiisu ka warinaya nin uu dhalay oo cabdiraxmaan la yidhah kaba warinaya oo waa kitaabka dhammaadkiis ma akradiisa wax yar baaba axaadiid ka dambeeya meesha marka la gaadho bal labada xadiis buu kitaabkeena ku leeyahay laakiin waa nin hiqa oo mukhadrama ah wuxuu uhi ninkaasi ra-aytu waxaan arkay cumara yuqabilu xaal uu dhunkanaya alxajara dhagaxi waa xajar laswad wayaquulu uu ku qowlayuu leeyahay inii la uqabiluka anigu waan ku dhunkanayaa waaclamu waxaanan ogay annaka xajarun dhagax inaad tahayna taasna waan ictiqaadsan oon garanaya walowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm haddaanay jirin inaan arkay rasuulkii ilaahay oo yuqabiluk ku dhunkanayana lam uqabilka anuu rasuulki ilaahay baan ku dayanaya raacaya marka xataa xikmadii yani inoo muuqanba ee dee wixii rasuulki ilaahay xaggiisa kaba sugnaaday itibaaci waa shaygaa inoo jidaysan iyo inuuswo inooguba yahay jaanibkaas haddaba taasi haddaanay jirin lam uqabilka kuma dhunkadeen bal xadiid kale oo adugu walow cumar xadiidkii unuu yahay iyo dhunkashadiisa laakiin cibaaro aan hore imaka inaan usoo arag baa inoo yar dambaysa taasna waan arki doonaaye bal xadiidka ta inoogu sugani waxa weeye inay dee mustaxab tahay ama sunno tahay ruuxii dawaafayay xajaru asadka hadday u suurto gelayso zaxmo iyo cidhiidhi u diidaya aanay jirin inuu dhunkado marka kollay umuuraha axaadiisa inoogu soo arooray salaamna waa tan soo aragnay horta salaamtiisa la salaamaa waa wax dee inoo sugan waxaa kaloo dee meesha inoo sugan dhunkashadiisa la dhunkanayo salaamta dabadeednaha ama bal waxa weeye in la dhunkado bal taasba weeye kollayna laftina waa inoo dambeeyaaye halkan sheekhu wuxuu leeyahay wakadaa yustaxabu sujuudu cala alxajar waayo waa soo aroortay iyadna in wejiga la saaro xajarkii haddii dee ruuxii ay u suurto gelaysa iyadna weeyo jabhadiisa uu dul dhigo oo markaas salaamtiisa la salaamo dhunkashadiisa la dhunkado wejigiiba in la dul dhigo intuba waa wax jidaysan oo inoo soo aroorayba weeyo bal taasi waa mid xagga marka la eego waxyaale inoo dambeeyaana way jiraano haddii ruuxu aanay dhunkashadiisii aanay u suurto gelahaynba u taa ka caajiso gacantiisii uu saaray ee uu ku salaamay isagoo dhunkado iyadna kitaabka ama casharka inooguba iman doontaa in sha allahu tacaala bal oo markaa taasna waa min waxaa kaloo rasuulka ilaahay kaba sugan salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo dee gacantiina lamuu gaadhahayne ul ama mixjan gacantiisa ku sugnaa malaamar wax fuushanaa intuu saaray kii uu dhunkaday bal markaa haddii aanay gacantaba ahayn waxaa la dhunkanaya oo shay kaloo uu saaray oo gacantiisa ku jiray iyadna inuu dhunkadaa waa rasuulka ilaahay way noogala suganta oo waa wax jidaysan intaa haddii la dhaafo uu kaba durugsan yahay rasuulka ilaahay waxaa inoogaba sugan inuu ishaarayey gacanta uu kuba ishaarayay si wax salaamaya oo kale iyada ishaarada waxba lama dhunkanayo wixii aad ku ishaartay ama gacantaadii aad kuba fiiqday iyada lama dhunkanayo intaas baa dhunkashadu laakiin na hore ayay kuba koobantay ishaaradu waa keligeedun bal waa waxyaalaha inoo jira inoo jidaysan oo ruuxu haddii uu wada gaadhayo waa beydkii ama xajarkii inuu dhunkado haddii kale uu salaamo uun salaamtaas dabadeedna gacantiisii dhunkado haddaanu gacantii la gaadhayn shay gacantiisa ku sugan oo uu kuba taabtay kaa uu dhunkado intaas hadduu ka wada caajiso inuu ishaaro un ku kaaftoomo isagoo waxa weeye aan waxba inde adigu taas aantii uba dhunkanahayn dee horena waxaynu usoo marray beydka arkaantiisa kale rukniga yamaaniga in la salaamayo kolley shaaficida agteeda laba dhunkanayo isaga gacantii ayaaba la dhunkan bay taas kuba tagaan qolooyin kaleo ku tegeyna way jiraan kuwa iyagu bal masalan dee dhunkasho ku tegeyna way jiraan laakiin rasuulka ilaahay iyada taa xagga ruknigan yamaaniga waxaa inooga sugani waa istilaam keliya uun gacantoo la saaro uun ee wax kale oo ka sugan rasuulka ilaahay oo ama gacantii la dhunkaniyo taasi iyada ma jirto bal taasi iyada waa mid horta xadiidka waxa inoogu sugan weeye hadalkan cumarna raximah llahu tacaala horta isagu la khidaabaya laakiin khidaabku wuxuu u jeedaa waa dadkan kale ee jooga meeshie maqlaya ayuu waxyaalo ku baraarujinaya ku ogeysiinaya oo wuxuu weeye waqtigii waxa aan dheeraynba waqtii dhagxaan dadkii jaahiliyadaha ay caabudi jireen oo dee dadkii caabudi jiray dhagxaantaas weyneyn jiray oo cumarba ka mid aha waa kuwa way joogeenba bad waqtiyadaa reer miyiyo oo xaaladaa horena ogaa islaamkiina aadba aanu qalbigoodii u gelin oo dad dee reerahoodiinu iskaba joogo xoolahoodii u dhaqanaya haba islaameenna kolley way joogeenba markaa se wuxuu cumar si dadka markay arkaan isagoo dhunkanaya ama gacantiiba saaraya aan loo qaadan dee si wuxuu isaga dararkiisao laga baqanaya uu jirto sayid asnaamta dararkooda hadday ku gaboodfalaan oo ama ay waxu samayn waayeen uga baqanayeen ama nafci laga rajaynaya inaanu jirin si uu u ogeysiiyo arrintuna aanay ahayn tacdiimkii jaahiliyo ay asnaabta iyo dhagxaanta ay weyneyn jireen ee waxa uu yahay uun arrinku inuu yahay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh lagu dayanayo iyo raacitaan taasba inay arrintu tahay ee mowqifkaa weynee la joogayo mawsimkaa weyne la isugu yimina dad badan ay joogeenna arrinkaasi wax faafay inuu noqdo la naqliyo la isgaadhsiiyo dadkuna ay taa ogaadaan taas bay arrimihiisan ama hadalkiisani uu ahaaba weeye kollayna in marka la eego axaadiisi way jirtaa kuma soo aroortay sa dee kollay inoo sugan oo inuu dhagaxani ciddii dee bis xaq ama u gacan qaad u salaamtay oo kale iyo taas inuu u markhaati furi doono taas xadiis baa kuba yimi xadiis baa wuxuu kuba yimi inuu jannada asalkiisu kaba mid ahaa oo lagaba keenay xadiis baa wuxuu kuba yimi inuu dee waxa weeyaan adigu markii hore uu cadaabe ay de khadaaya bani aadam iyo taabashadoodi iyo gacmarintoodii ay madoobaysayba halkaas oo kale waa axaadiis inoo soo aroorto oo umuuraha kaba tacalluqsan balno dee arrinkan ah inuu u markhaati kacayo isagoo carab laho hadlayo taas iyadna xadiis baa inooguba yimi bal kolley aimada qaarkood ay saxiix yeeleenoo bal waa waxyaalaha meelahana dhagaxa iyo bal fadiila ahaan isaga gaar ahaantiisa usoo arooray walina xadiis cumar baa inoo dambeeya waxadaثna abubakr bn abi shaybata waزuhayr bn xarbi jamiiعa can wakiicin qaala abu bakri xadaثna wakiicu can sufyaana can ibrahima bni cabd اlأclى can suwayd bni abi kafalata qaala raأytu cumara qabla اxajara wاltasama bal xadiidka sanadkiisu kolley inta hore dee waa dad aada u shahiir oo kitaabka kusoo noqnoqod badan oo bal walaba aimo ah abubakr bn abi shaybe iyo zuhayr iyo wakiic iyo sufyaan thawri waa raggaas ibraahim bn cabdilacla maha dee ibraahim nakhaci ma aha waa ibraahim kale oo iyada markaas aynu hore aynaan usoo aragoo nin bal marka la eega reer reerka bukhaarina loo tiriya kan bukhaari aljucfiyu lagaba cabiro waana isaga wala islaam weeye kan waa suurtagal dee qoyskooda inay wala cidfi ku lahaayeen reerkaas baa loo tiiriyaa laakiin waa mawlaahaan baa loogu tiiriyaa waana nin reer kuufa xaafid bn xajar siduu taqriirkiisa ka cabirana hiqatu bnasaadisu ka cabira waa nin hiqa ah oo dadkii saxaabadii yaryaray ama ugu dambeeyey soo gaadhay laakiin aanay inoo sugnayn cid saxaabo ka mid oo uu arkay mucaasaradaasun mooye kuwaasuu saadise kaba cabira waa cibaarada saataate baloo nin fiqah kitaabkeenana xadiidkanin buu ku leeyahay wax kale kuma laha ama sweyd ibnu kafala kole waa ninaynu hore usoo maray muqadimadiiba aan kuba soo maray waa nin mukhadrama waqtigii rasuulka nin roob buu ahaa waanu islaamay rasuulka ilaahw nool buu islaamay laakiin umay suurtogelin inuu rasuulka ilaahay arko oo dee in yarba ay suxbadaasi kaga dhaafto wuxuu madiine yimi maalintii rasuulka ilaahay la aasay maalintii la aasay aaskii laga soo ayuu madiine soo gaadhay iyadoo rasuulka ilaahay la aasay muayoonka ayuu soo gaadhay horena muslim buu u ahaa laakiin markii dambe uu cumriyey oo siddeetankii hijrada iyabay dhimashadiisu ayd boqol iyo soddon iyabu gaadhay ilaha hore aynu kitaabkana ugu soo aragnay muqadimo waa mukhadramiintii qaala wuxuu uhi ninkaasi ra-aytu waxaan arkay cumara cumar baan arkay qablaha isaguna rag dhowra rag waxooga ayaa jiro iyagoo ama dariiqa soo socda habeenna ay uga hartayiin madiina ama kusoo dhow ama markii aska laga soo dareeray rag yimi baa jiray oo de iyagoo soo hijrooday laakiin arrinta taas ay xaalada kaba noqoteen ra-aytu cumara cumar baan arkay qabala alxajara isagoo xajaral asadkii dhunkaday oo waltazamahu ku dhalo weeye macnaa waa wejigii buu saaray iltizaamku ee dadka markaay noqoto iyo laba ruuxoo iska yimi waa mucaan iska hor yimi mucaanaqaday noqotaa in isqoroqoraystaan saa uu ruuxii kale dee kan kale naftiisii ama jirhkiisii uu kusoo usoo dumo ee makaalka dee kolley meeshiisiina kama tegahay be iltizaamku waa wejiguu duldhigay iyo dhunkashadan tan baynu wa qaala waxaanu yidhi isagoo caddaynaya sababtu tan u yeelay ra-aytu waxaan arkay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay xafiyan bika oo dee maamactaniyan bika aad kugu ihtimaamayo oo dee ku dhunkanayo oo bal ku salaamayo oo taasaan arko aad kugu ihtimaamaya waa alxafiy lafdigan waa wasankiisu waa faciila laakiin waa bimacnaa faacil oo macnu waa maxay almuctani bihi albaar way waa ruuxii ama kii wuxuu dhinaayoonayee waxaan qur-aankaba inahu kana bi xafiya nebi ibraahim isagoo rabbi sheegayaa inahu ka dee ducadayda waa aqbalayaa oo wixii aan weydiistay ilaahay uga aqbala talin inahu kana bi xafiya macnuhuna waxa weeyaan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu u u cinaayoonay wuxuu u ihtimaamayay xajarul aswadka sha'nigiisoo dee waa dhunkasho iyo gacantuu taabto ama dee saaro uu salaamo taas baa ihtimaamkiisa iyo ictinihiisu ahaa kolley hadalkana walow uu la hadlayo xajarkiisa markaa horena kusoo yar celcelinay maqsuudku waxa weeye dadkan kale maqlaya inuu waxa weeye uu ogeysiiyo maqashiiyo arrinkuna uu yahay inaanu ahayn waxa weye dhagax la weyneynaye arrintu ay tahay itibaac ee rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh la raacayo dee wixii isaga xaggiisa inooga sugnaaday xataa xikmadii haddaanay inoo muuqanaynaan xikmada garadoo laba yimina waa arinku itibaacaas weeye in laba raacayo waxadaثanii mحamed بn muصن qaala xadaثanaa cabdالرaحman waa imaamkii weynaaye inamahadi can sufyaana bhada اisnaadi sufyaan thawri oo isnaadkiisii de imakaan kaba soo baxnay qaala waxaanu yihi waa marka sweyd ibnu kafala isagoo cumar baa yihi oo dee sweyd ibnu kafala aan soo noqonaye anigu dee dhagax baa tahaye walaakini waxaan san u yeelayaa ra-aytu waxaan arkay abalqaasimi sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka ilaahay xafiyan bika walam yaqul isagu riwaayadiisa muu odhan iltazamahu muu odhan baabu jawaazi dawaafi calaa baciirin bal wuxuu u baabaysan yahay banaanidii ay banaanayd in lagu dawaafo neefgeela raaxilo awr ama halba iyo wagayri keyrkii oo dee dawaabtii kale ahayna kol hadduu neefkii geelaa banaanaaday wixii kale la fuulayana way banaan tahayba iyo wasilaamin xajari dhagaxa salaamkiisa bimixjanin waa bakoor adigu waa ul ama mixjan lagu salaamo mixjanku asalkiisa hore waa ul macquufatu ra'sun adigu waa bakooradii ama kaba sii godan un weeye taasoo waa ul afkeedu soo laaban yahay taas bay mixjan yidhaahaano cud kasta ama qori kasta iyo ul kastaoo afkeedu soo godan yahayba soo laaban yahay mixjan waa la yidhaah waxaana halkan sheekha ama sharaxa iguba sugan huwa casa mucaqafaة yatanaawalu biha الraakibu ma saqada lahu wayuxariku bidarfiha baciirahu lilmash waa ul afkeedu soo laaban yahay oo uu ruuxii wax fuushanaa wixii kaba dhacay kusoo qaato dee uu sudhayaa markaasuu kusoo qaadanaya darafteedana neefka markuu ama dee ku yargujiyo si uuba socdoo kale bal taas wey haddaba rasuulka ilaahi markaa waxbuu fuushanaa markaasaa bal taas haddaba dhagaxii oo taa lagu salaamo ee iyadu shardi maahay wixii gacantaada ku sugnaayad saartaaba waa taasuun iyo wadaxdi waa kan kaba cabiray liraakibki wax fuushanaa وxdثnي أbو الطاهر وxرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ضاف عبيد الله بن عبد الله بن cتبة imaamkaas فqهadii mdينة todobada ahayd kaba mid ah ayaa wuxuu iبن عabاas kaba wariyay inuu yihi iبن عabاس أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم ضاaf waa dwaafay في xجة الwadاaع xajkii xajaة الwadاaع calىa baciirin waraaxilo kale laftiga baciir awrkii hashaba waa ku dhaca ee waa curfi ahaan malaa waa iska yar baantood marka baciir la idhaaho dihniga uu soo degdegayo ama fahamka uu soo degdegayo in awr loolaba jeedo ee laakiinse ay culimada luqadu soo naqliyeen waa sad manzilaة الإnsaan oo kale marka neefkii labaa iyo awrkii iyo hashiba uu ku wada dhacaa oo waxay soo naqliyeen bacd alacraab oo xalafta baciiri oo kale waan dhisay baciirkaygii saa daraaddeed lafdigan imanka baciire horeynu usoo maray hashiisii qaswo inuu fuushanaa raaxiladiisiina xajatulwadaac taas bay ahayde markaa labada lafti wax dee tanaafi kama dhexeeyo baciirkiibaa amanka taas raaxiladna marka looga jee raaxiladna wax kastoo la fuulo ayaaba la yidhaha ama markabkiibaa la yidhaaha dee ama wixii la fuulayay waxaanaynu soo maray inay hal ahayd maalintaa wixii uu fuushanaa kaasuu ku dawaafayay yastalimu isagoo say daafa ayaan arkay yastalimu xaaluu salaamaya arukna rukniga bimixjanin riwaayana inoo dambaysa abudufayl riwaayadii oo inuu mixjankaasna dhunkanayo markuu ku salaamo haddaba mixjan gacankiisa ku sugnaa ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi uu ku salaamaya xadiidka waxaa inoogu sugan rasuulka ilahi xajatulwadaac inuu baciir ku dawaafay xadiidkii jaabir iyo ibnu cumar xadiidkoodiina waxaynu soo maray rasuulka ilaahay markii uu dawaafayay inuu lugeynayay waayo waataynu soo aragnayn ramada alaaan oo masha arbac saddexdii hore socodkuu dedejinayey afartii dambe ayuu caadi u socday xadiidkii dheeraaye jaabirna sacyigii iyo markuu dawaafkiiba soo sifeeyey ee waxa uu sariix ku ahaa rasuulka ilaahay mulugtiisa ku soconaya taasna saasuu yidhi sacyigii markii uu sheegayeyna inuu hagaag caadi isaga soconayo xataa markii ay dee lugihiisi ay gaadheen ee uu bal masalan ku dhaadhacay meeshii dooxa ahayd ayuu sacaabuu ka cabiray markii dambeu saro soo baxayna caadi buu socday markaa raaxiladan bay ahayne waa isagii xadiidkanna waa tanoo xajatulwadaac un bay ahayde baciir buu ku dawaafay kuwana way inoo dambeeyaan eba xadiidka inooguba sugan bal kolley horta tanaafi marka si guud kama dhexeeyo oo waxay ahayd un xadiidkaa jaabirna dawaafkii quduum iyo wixii raacay bay ahayd waayo isagoo markii umaka soo galay iyo si uu yeelay buu inoogaba warramayay xadiidkan imanka ibnu cabaas iyo axaadiisan kuba timi rasuulka ilaahay inuu dawaafay isagoo wax fuushana ee dawaafulifaadana waa u dambeeyey dawaafulwadaacna waa u dambeeyo labadaa waliba wadaac waa guurayay oo markaa madib umudegina wuu dhaafayay oo markaa ama dawaafkii ifaaday noqon ama dawaafkii wadaac saa markaa waxba tanaafi kama dhexeeyo walow meelo qaarkood nooc yar ishkaali jiro oon mar dambe aan yar arki karno oo kolkol ay dee noqonayso si wax yar adkaanaysa haddana dawaafulwada ama dawaafkii ifaado kolkol in lagu yar xambaamee arrinkan in lagu yar xambaaro dawaafyada dambe meelo qaarkood sacyiga markay noqoto ee imanka maxaa inoogu suga rasuulka ilaahay baciir buu ku dawaafay ruknigiina mixjan buu ku salaamay taasna waxay iyada inoo bal inoo faa'iideynaysaa un ruuxii bal hadduu cudurdaar leeyahay waayo haddaanu cudurdaar lahayn kolley dad badanna isugu imanayo wixii la fuushanaa ma lagu dawaafiyana inay dhibi kaba imanayso kolley ee ma roona uunoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maalintan cilooyin baa inoogu soo socda xadiidka jaabir bay inoogu ween doonaan uu dawaafaye bal ruuxii isagu macduur ahaa dee isagoo wax fuushan ama dee waktigaa hore dawaabtaasaa lagu dawaafayay waatan imanka ama dad ay qaadaan ama wax laguma riixo bal kuwaasaa noqone taas jawaaskeed iyada xadiidka waa inooguba sugan yahay waana dee shay daahira weeyaan oo markaa ruuxina isagaa dawaafaya oo markaa dee kolley dawaafkii isagunbaa loo tirinaya xadaثna abubakr ibn abi shaybata kolley halkan kalaam baa dee bahaare iyo waxyaala aynu kaba soo marnaa halkan imaam nawowi iyo hadalkiisa kuba sugan oo ah in loo daliishaday oo asxaabu malik wa axmed ay u daliishadeen kol hadduu dee masjidkiina joogay beydkii uu kuna dawaafayay neefkeeda suurtagal ay tahayna dee kollayna waa neefkaas ee inay ama saalayso ama kaadido waa iyadoo intaa dawaafkii laguba jiro inay dee waxaan iyada hilibkooda la cuno kaadidiisa iyo rawskiisu ay daahir yihiin taas baa dee arrintan masaladu waa masale iyada inoo horreysay halkaas oo kale oo waxay leeyihin dee laga aamin ma aha walow waxani waxa muxtamalun ay tahay oona xaqiiqo ahayn iyo waaqiciyo way dhacday aan lalahayn laakiin aamin baa laga ahayn oo gelinta la soo geliyey baaba taas keenaysa bay leeyihin oo hadday nijaas tahay dee masjidka waxaan laguma keeneen ama muu soo geliyeen sheekh wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala imaam nawowi taasna dalaala uguma sugna halkanoo daruuro ma aha ama wax dee muxaqiqa maaha inuu wixii kaajo ama xaala dawaaf uu saareeyo ee waa ixtimaalun haddii ay dhacdona dee waa laga nadiifinaya sida ruux kaleba hadday kaadi ugaba timaado ama wax kaleba uu looga nadiifinayo bal wuxuu leeyahay waxaanay uguba sugnay oo ciyalkii yaryaraaba waatan iyadoon laga aamin ahayn kaadidoodii masaajida la soo geliyey loo diidin buu leeyahay walow ixtimaalki jira ama ay dhacdayba inay kuba kaajaan ay dhacdayba waxaanu leeyahay arrintu xataa hadday taasi muxaqaq tahay oo arrintu ay tahay oo jaanibka ay tahay xataa haddii aanay daahir ahayn waxani waa shay mustaqdara oo dee waa waxyaalihii masaajidda laga dhowri jiray bay ahaan lahayd oo taasaaba loogaba ilaalinaya cala kulli xaal waa masalo malaha baxsigeedu hadal kale yahay barhkoodna ay leeyihin waqtigaa dee masjidba ma jirin kacbada iyo intan dee hareerteeda un baaba jirtay oo masjid maxuuda aqalada hareerahooda unbay hedo waa banaankii un markii dambe dee guryaha inta la dumiyey gidaarka loo yeelay bay masjidnimadu kaba bilaatay barhkoodo taas ay leeyihin calaa kulli xaal waa masalo adugu bal dee kollay akhdi iyo rad ama munaaqasho ixtimaalayse tay imakayna khusaynaysa rasuulka ilaah isagoo raakiba ayuu dawaafay dee rukuub oo lagu dawaafo ruuxii u baahdayna ama baladu guud ahaan waa wax jaa-isa cilooyinka qaarna waa inoo dambeeyaan arrinta kale meesha inooguba suganay rasuulka ilaahay kamuu tegin bayd kacbadii ama dhagax me xajaruasadkii inuu salaamay waa kan ushii gacantiisa ku sugnayd kuba salaamayay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaale xadaثna caliy bnu musirin an ibni jub caliy bnu mushirin can ibni jurayjin can abi zubayri can jaabirin qaala anahu qaal daafa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm bilbeyti rasuulka ilaahay beydkii buu dawaafay fii xajati اlwadaac xajat اlwadaac calaa raaxilati jaabirna ninkii inoo soo tilmaamay buu ahaa inoo soo sifeeyey rasuulka ilaahay xajkiisii oo dhan dawaafkii quduubna waxaa inooguma sugnaa uu inoo soo sheegay rasuulka ilaahay inuu dee markaa lugta ku dawaafayo ramal uu laba yimi iyo sacyi dawaafki iyo sacyigii taas baan ugu xambaarnay dawaafkani kuwii dambe inuu ahaayo dawaafkaa hore inaanu ahayn markaa wuxuu yihi jaabir yastarimu wuu salaamayay alxajara dhagaxa bimixjanihi mixjankiisa ayuu kuba salaamayay muxuu taa u dawaafay waa lian yaraahu naasu dadku say u arkaan waayo dadkiibaa kusoo ururay kusoo batay inay wada arkaan u wada dhowaadaan bay doonayeen waa taa aynu dee xadiidka ay kuba timi inay xataa alcawaatiq soo baxeen iyagoo le haadaa rasuulullahiba taasay soo baxeen haddaba dadkii inay u wada muuqdo oo talabadna dadkoo dhami inay ku daydaan bay doonayeen afxaashiisiiyo wuxuu samaynayo haddii dee uu lugaynayo oo kale dadkiina ay badan yihiin inta ku dhow mooye intii kaleo dhami ma arkayso laakiin markaa uu wax fuusho yahay dadkii oo dhan buu u muuqanaya oo faa'iidadaasna way kuma sugnayd ilaa an yaraahu naasu iyo waliyushrifa manaa liyushrifa macnaha ashrafa shay macnaa irtafaca waa sax macnahaas haddaan saa kuba laqbeeyo waliyushrifa inuu kor noqdo dadkii ka kor noqdo oo dee kaa muuqdo uu noqdo haddii dee ashrafa calayhi macnaa iطalac calayhi meel sare marka wax laga eegayo o kale dadka camalkoodii inuu daalacdo u arko si uu dee ki aanu si aan toosnayn uba socdo ama aan camalkiisu aanu si dee ugaba nahiyo kod waa si ay kuba laqbeeyeen ama ay kuba fasireen liyaطalica calaa acmaali الnaas waliyushrifa manaa yartafica badan waliyas'aluhu arrin kale ee ruuxii rasuulka ilaahay markuu u wada muuqdo kii su-aal lahaana ay weydiiyaan oo isagoo durugsan buu xataa su-aashii weydiin karaan waayo fa ina annaasa dadkii khashuuhu way dabooleen way ku soo urureen oo taasaa markii cidhiidhigaa badan yimi ayuu rasuulka ilaahay cilladaa u dawaafay markaa bal waa sababtii rasuulka ilaahay u dawaafay isagoo wax fuushan ashu khashuuhuna shiintu way damisan tahay kollay qayntuna waanay dhici kartaa dadka qaarkood ruuxii ilmaam sarfi ilaahay kolkol halkan islaam maxaa kashawhu loo odhan waayey sadee rama oo kale iyo maka cada oo kale iyo ramow iyo rad mar cadow iyo loo idhaah laakiin waxa ay tahay ficilka baasirkiisa waa ficilo wasankeed buu ahaa asalku khashiye ayuu ahaa iclaal baa kuba yimid sida iclaalkii radiya kuba imanayo kale watan radia allahu canhu waradu canhu halkaas ba ay kuba sugan tahay haddii imaka uu facbaab kale ahaan lahaa faclo baabkeed ahaan lahaa dee khashahu baa la odhan lahaaye laakiin waa dee imaka taasoo asalka dee khashiye ahaa iclaalkii yimi iyo tiqal yimi daraaddeed baa tan xaraf meeshii laga gooyey dabadeedna damadana ay timi faina naasa khashuhu وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله المقل رضي الله عنهما حاله قوليه طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع rasuulkii ilaahay wuxuu dawaafay xajat lwadaac calaa raaxilatihi raaxiladiisii korkeed bilbeyti marka lafdigii ibnu cabaasayn imaka soo aragnay ahaa daafa fii xajat lwadaaci calaa baciirin waa ta aan soo jamcino isma anfeeyaan waayo baciirkiiba hashiina waa ku dhacaa baciirkii ama raaxiladii waa la odhanaya bal lafdiga raaxila waa almarkabu waa wixii la fuulayo usuubanaya neefkii geelaa usuubanaya in la fuulo kaasna awrka naftiisa waa ku dhici karaa raaxilo waa la yidhaah hadduu jaanibka usuubado se dee waxaan ognahay inuu maalintaa hashiisii watay alqaswaan fii xajati lwadaaci calaa raaxilatihi bilbeyti wa bisafa walmarwa dawaafkii uu dawaafayey beytka iyo safa iyo marwo sacyiyuu dhexdooda saciyey bal taas bal rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku dawaafay raaxiladiisii muxuu dawaafay liyaraahu naasu dadku si ay u arkaan waliyushrifa macnaa yartafic cala annaas dee arabina taasuu ku suurtogelaya waliyas'aluhu si ay u weydiiyaan faina annaasa kashuuhu dadkii way dabooleen kusoo urdheen isku soo cidhiiriyeen taas baa dee tataa keentay walam yadkur ibnu khashrami waliyas'aluhu faqad macnaa cali ibnu khashram waa sanadka hore xadiidka cabdi bni xumayd alkasi imaamkaasna waa nin musanif oo dee kutubtiisii waxnaa kollay musankiisii malaa ma dhame waxa weeyaan la madbaceeyey boo laygu lahaabay maka maktabadahan magaalada mid kamida ayaaba keentay bal waxa weeye kollay inaan intaa kuma dhammaan filaya bal waxa weeye haddaba in labadaa sheekee muslim leeyahay ayaa mid ahaan waa ka hore isagu muu sheegin waliyasaluhu inta kaleu sheegay ama cabdi bni xumayd isagu liyaraahunaasu waliyushrif waliyas'aluhu ta kalese liyaraahunaasu waliyushrifa faina naasa ashuhu ashuhu oo wala markaa muu sheegin waliyas'alahu waliyas'aluhu faqad bal kolley waan soo yar jamcinay xadiidkia dee mashiga keenaya iyo tanoo waxaan leenahay dee saddex dawaaf baa meeshii jira xajka dawaafka quduum rasuulkii ilaahayna qaarin buu ahaa dawaafkii ifaada iyo dawaafkii wadaac waa ruuxi aan mutamatic ahayn bal markaa saddexdaa dawaaf hadduu kii hore isagu uu markaa rasuulkii ilaahay soconay lugeynayay labadayg dambe mid ahaan baa uu dawaafka laba yimi laakiin ishkaal baa jira weli bal u yar baahan mala baxdi dheero sharaxda intii yar suurto gashay dee maan wada eeginna aanan eegin aanan arag cidde bal markan ishkaalka meesha yar keenta oo haddii aan dawaafkan dawaaful ifaado ka cabirno oo dawaafkaa hore uu lugeynayana dawaafkii qudumsad marka horeba kusoo jamcina waatan lahaa waxbaa yar jira aan inoo soo socdee waxay ishkaal kaba imanayaa safe iyo marwa xadiidka waxaa inoogu sugan inuu wax fuushanaa xadiidkaa horena waxaa inoogu sugnaa inuu lugeynayay waa kan dee kol ordayeyba ama aada u soconaya kolna caadi u soconaya markuu dooxa ku dhaadhacayo marka uu kaba baxaba dawaafka marka haddaan idhaahno kii hore u ahaa kana kii dambu ahaa ma labadii damba mid kamida ishkaal ma jiro ee markaan idhaahno maalintaa horeu soo galay sacyigiisii bay taasi ahayd kana waa sacyigiisii rasuulka ilaahay sacyi keliyu leeyihi sacyiga maalintii hore buu leeyihi sacyi dambu kuma celiyay ma jirin waana inoo dambaysa waxna waan soo aragnay waayo qaarinkuna waa saa iyo mufridku sacyi keliyiinbuu laba yimaadaa sacyina laguma celceliyo ama marka hore dawaafulquduum raaciya ama dawaafulfaadu raaciya markaa kale dii sacyigii hore waxa weeyaan soconayey sacyi dambe ma jiro rasuulka ilaahay ku noqday tan allahuma haddii laba yidhaaho ma la kala qaaday laakiin waa markaa waxaan leeyahay bal wa wax u baahan in aada loo yar tatabuco in bal culimka layla yar eego khaasatan fatxulbaari baa dib ugu laabmi wala xadiidku kiisii aanu ahayn laakiin haddana waa meelihii isaga dee kolley anu inta badan in adigu kolley de waa kitaab iswada raacsan oo kitaab dhame bal waxaan leeyahay ishkaalkaa yar baa jira halkaas sacyiga oo sacyigo mar keliya ahaa bal casharka caawa haddaan gaadno inaan sacyiga lagu celcelinayna ay noogu sugan tahay mar keliya inuu dawaafo waliba kii hore ahaana ay nooguma sugan tahay bal taas baa yar jira arrinkuna waa xajaatulwadaacun bal wixii yar iisoo baxa insha allah mar kale ayaynu isku baraarujin doonaa haddii wax bal matalan ishkaalka yar xallin oo taas uu soo baxo xagga dawaafku ishkaal ma lahayn حدثني الحكم بن موسى القنضري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت أنها قالت سيد هوري موسى وضمري وحان أنت يوسى وانسى والسمعاني كسو نقلنا القنضري من قنضرة بردان أدو حافظ بغداد كان من هيد بقى نصفلا القنضري من كان له نسبيتين لكن وأن هوري نصام مريو كلنا وصون نقنقضا يو كتابك وكصون نقنقضا نقلن وحقصون نقلنا يو إمام كان والسمعاني اللي يهي وأنا أسرع لن أودي إسلال لشي ودا سمعان تالو نسبيي لكن كاني وأنا ملا أسرع كأفراد يبابو نقن كراها كأفراد نقن يجد waa ninka kitaabka alansaab le markaas cabdulkariim magaciisu yahay ninkaas baa isaga ninkan uu wax ka soo naqlinaya uy ama ninkan qawaadicladila le kitaabka usulfiqiga abulmudafar isaga kaasi waa awowgii ninkan weeye waxaana ninka markaas kasii hore kaa aabihiina nin buu ahaa isaguna macruuf oo caalim ahaa faqiih ahaa laakiin xanafi ahaayo usradu markii hore asalkooda xanafiyay ahayde abu mansuur baa dee adigu shaafici noqdiyo usradii intii ka dambeysay abu mansuur aabihiiba ma abulmudafar baan ujeedaa aabihii ba dee isagu waxuu ahaaba dee isaga qole xanafiyo bu ahaa xagga madhabkeen adigu waa saaxib alansaab imaamkii macruufka kitaabkiisan aada u shahiirka waa kitaab alansaabna kitaab madbuuca kalley intan ka warayo laba dabcayo waan arkay may bal saddex dabcaanka beri dabca shan mujalad ahaydoo iyadoo aan saa qiimo weyn saasa lahaynoo beri halkanba adigu timi oo shan mujaladana waan arkay waa saddex dabcee kitaabku wuxuu ka hadlaa un waa kitaab taraajim laakiin jaanibku tarjamaynaya waa xagga nisbooyinka oo dee nisbadii buu soo dhiganayaa iyadoo xuruuftii ay kuma socoto marka uu nisbadaa soo dhigto nisbadaasi ama beled ha noqoto ama qabiilo haba noqoto ama xirfo iyo haba noqoto sida dee qolooyinkan albaqaal iyo asafaar iyo alqataan iyo la dhaa waxaasi waa wada nisbo laakiin waa nisbo xirfo markuu kelimadii soo dhigta marka xarafkeedii la gaadho ayuu ciddii nisbadaa loo nisbeeyey buu tarjamaynayaa ciddii nisbadaa loo nisbeeyey ayuu tarjamaynayaa dee kolley kitaabkaa waxa gaabiyo soo gaabiyey ibn اlasiir aljazari oo kitaab allubaab fi tahdiib اlansaab ayuu saddex mujalad lagu madbaceeyey waana madbacaysan yihiin suyuudina ka isagoo markaa jazari ama ibn اlasiir buu sii gaabiyo lub lubaab buu ku magacaabay isnankiisu u madbacaysan yahay lub lubaab ka suyuudi alubaab fi tahdiib alansaab waa ibn اlasiir iyo kitaabka ee asalka ah ee u asalka oo alansaab oo uu samcaanigana unawi hadalkan kaba soo naqliyey uu leeyahay wuxuu yihi markaas daba caaisha qaalat طاف النبي صلى الله عليه وسلم رسuلka إلahy waa dواaفay في xجة الوداع xجkii xجة الوداع حول الكعبة كعبada hareerteeduu dواaفay على بعيiرhi بعيirkiisii waana raaxiladiisii يسألم الركن xاal uu سلاamayo الركن oo gacanta lama gaadhayn de waa gacantiisa kuba sugnayd weeye كراahiya مxوu taa u dواaفay karaahiyata an yudraba in la garaaco nicideed canhu xaggiisa naaso oo dadku markay kusoo ururaan ee rasuulka ilaahay dhaqaaqi waayo la cidhiidhiyo dadkii si loo kala fogeeyo sida dee marka madaxda wax laga kala eryayo dadka laga durkinayo lala yeelo in dadkiiba taasi ay dhacdo oo isaga daraaddii an yudraba waxaa kaloo uu sheekhu halkan sharaxa iguba sugan nusqooyinka qaarkood muslim inay dhacday an yusrafa waana labada macnaba waa saxiixo yudrabna waa darbigii oo dee marka cid bal matalan saas oo kalea madax iyo lagu soo dhawaaday laga baqanayaaba dhibi inay ugaa timaado kole darbigu waa imanaya kale erin dadkii laga duurkinayo laga fogeynayo an yusrafana waa in laga leexiyo dadkii iyadna taasumay noqon waa durkin iyadoo dadka dariiqiisii loo banaynayo si aanay taas uu isagoo nacaya taasi aanay u dhicin dadkiina ugu wada muuqdo halkaas xadiidkii jaabirba ayuu rasuulka ilaahay arrinkan u dawaafay وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربود قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضوف برسالة حديثك كان معروف بن خربود كان يضبق أو شيخ إنه ضبطين أيانا وأخذ إن لفتحيه إن وحويان تاس رأد كله وفتح سنتها وخربود لا إلهه وتاس بآدم مشهورة ولا يهي waxaa kaloo dee iyadana halkan ay qombarhkood ku damdiyeen khurabuud in la yidhaaho hada la damiyo ra-du way fadxisan tahay marka wuxuu ka soo noqonayaa uu leeyahay cidda tidhi hada waa la daminayaano waa imaamkii abulwaliid albaaji ee kitaabkan taqyiid lmuhmal lahaaba qadiciyadna labada wajbo uu soo naqliye laakiin jumhuurtu waxay leeyihin buu leeyahay hada in la fadxiyo taasna waa xagga kelimada ninku waa nin taabiciinta raggii ugu dambeysay kaba mida sikaaru taabiceenna ma xaafidku uu kaba cabiro min alkhamisa kaba cabiro waxaanu kaba cabiraa kaana akhbaariyan calaama nin xaggan taariikhda iyo aqoon ama akhbaarta ula inuu ahaayo jaanibka cilmi badan bal markaa isaga cibaaradiisuna waxay saduuqun rubamaa wahim waa nin run badanaay laakiin in qalada ka dhacaan ama awhaami ayaa suurtagala adugu bacd alculamaa kolley ninka way daciifiyaan sia ibnu maciin iyo qolooyin muxadisiinta iyo aimada kaba midi barhkooda waxay ka dhigaan sia abu xaatim iyo xadiidkiisu inuu suubada in la qoro ujeeddadu ictibaar buu usuubadaayo dee keligii xujo mahe laakiin mutaabaca iyo shaahidyabuu usuubadaayo balna waa nin kolley daraysta markaa rutbadaa sare ee xadiidkooda uu sidooda xujada uu ahaa aan ahayn kitaabkeennan iyo kitaabka bukhaariba waa ku sugan yahay laakiin bukhaarina aar keliyu ku leeyo kitaabulcilmi kuwa soo arooray waa aar shahiir oo ahaa cali bnu abi aalib waaba aar markaasoo marfuuc maaha cali baa wuxuu lahaa xadiu nnaasa bima yacrifuuna atuxibuuna an yukadaba allahu warasuuluh kaas buu abudufayl buu kaba warinayo cali kaba warinayo waana aarka kitaabulcilmi bukhaari wax kale bukhaari kuma laha muslim iyo abu daauud iyo ibnu maajahna xadiidkan keliya ayuu ku leeya iyaga marka waxa ugu sugan kutubtaasba afartii aan sheegay waa labada asarka bukhaari kuba sugan iyo muslim iyo qolooyinkan kale ee bacda asxaabi sunana oo iyagu xadiidkan xajka ku tacalluqsane abudufayl uu ka warinayo intaas un weeye ee wax kale kuma laha kutubtaasba guud ahaan wuxuu yihi markaas abudufayl ra-aytu waxaan arkay rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam waana tii aynu soo aragnay dee waa t saxaabi yar asxaabtii rasul waktigii uxud buu dhashay ninkii ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulkana weeye ibnu cabaasna waa kii ku lahaa waxaan isu malaynayaa rasuulka ilaahay na arko iyadna waktiyadii u arkay ee uu lahaa isagoo dee neef kuma taagan oo halkaa marwo korkeeda ku sugan ayaan arkay ibnu cabaasna yidhi waa arka haa waad aragtay haddaba wuxuu yihi rasuulka ilaahay baan arkay sala allahu calayhi wasalam yaduufu xaalu dawaafaya bilbeyti beytka isagoo dawaafaya wayastalimu waayo raakib buu ahaaye wayastalimu salaamaya arukna waa xajarulaswadkii bimixjanin macahu mixjan maciisa ku sugan wayuqabilu lxajara xadiidka asalkiisa oo laakiin aan ahayn xadiidkan dee abu dufayl aan ahayn kaa ibnu cabaas waxa weeyaan bukhaariya way la wadaagsadeen intan baa muslim la leeryahay wayuqabilu uu dhunkanaya almixjana mixjankii uu ku salaamay taas uu dhunkanayo dee waana masaladii aynu hore usoo marray wey xadثna yaحya بن yaحyى qal qarأtu عlى maliki عan mحamed بn cabdالرaحmaan بn nawfl عan curwata عan زaynaba bint abi salamةa عan umi salamةa anaha qaalat bal sanad koley cid cusubi ma jirto mحamed ibn cabdالرaحmaan ibn nawfalla kunyo uu leeyahayna waynu soo maray صifo kaloo ay kuma sifeeyeenna waan soo maray ma garan karo cidi inay idinka xusuusan tahay kunyada ama sifadiisan kaleen sheegayo cid xusuusani ma jirtaayo bal imika taas sheegta maxamed ibn cabdiraحmaan ibn nofl yatimu curwa sax waad garatay kunyo kalena kunyuu leeyahayna kunyadiisa ayaa soo saaraya abulswad baa kunyadiisna ay ahayd yatimu curwana waa la yidhaha marka xaafid ibn xajar baa halkan fatxulbaari yidhaahaa xadiidka sanadka waxaa ku sugan laba taabici iyo laba saxaabi labada taabici wuxuu ujeedaa moxamed ibn cabdiraحmaan ibn nawfal iyo curwa labada saxaabina waa labadan isdhalay zaynab bint abi salama oo rabibatu rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam iyo umusalama saasuu halkan ku yidhi laakiin de kutubtiisa taraajimta kolley wax ka yar duwan baa kuma suganoo halkan hadduu taabici ka dhigay moxamed ibn cabdiraxmaan taqriibna wuxuu idhaahaa min asaadisa waa taasoo istiraaxiisu waa u suurtagelaysa inuu saxaabo arkay laakiin ma arag taasay istiraaxiisu yahay oo taqriib taadiib saadisu kaba dhiga taadiib taadiibna ibnulbaq laydhaa xaafidaabuu kaba soo naqliyaa ee ma sugna ama axad saxaabo ka mida inuu arkay taas walow ay suurto gelayso uu soo gaadhay barhkood oo markaan eegna kutubtiisa taraajimta ee waa inuu atbaacu taabiciinta uu kaba mid yahay ha laba mucaasaroodo taabiciinta yaryarayd oo markaa taabici waxaan ku odhan karnaa un haddaan mucaasaro keliya ku kaaftoono ee aragti aynaan eegin bal calaa kulli xaalin waa taasoo waa in dee aan ku yar baraarujinaya filxibaari waxaa ku sugan iyo taqriib iyo waxaa ku sugan inay yar kala duwan yihiin waanay dhacdaa in awqaado kala duwan khaasatan taraajimto in uu taqriiban matalan waxa weeyaan ama saduuq yaax kaba cabiray inuu hiqo kaba cabiro filxibaari ama bilcagsi meelaka waxtaa majmuuco saasa oo haddii dee mala aad kitaabka loo tatabuco warhaabul malaa laba mujalad keliya waxyaala kuba sugnaa waxoogaa kol aan yar yar eegeegayon ama dee nuskadayda aan ku yar qoqorayay waxaan filayaa in majmuuco badan ama waxoogaa la helayo umuurahaas oo ma taqriibbaa raajaxan talow fatxulbaari taasna wax dee ay noqon karto keebaa imaka halkan mudnaanta la siinaya kolley taasna waxay ku xidhanta in culimadii kale lala eego wixii ay ruuxan kuba sifeeyeen bal arrinkanna waa kuwaasunbuu kaba mid yahay annaha qaalat caaisha waxay tidhi me umu salama waxay tidhi shakawtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaan u cawday oo annii ashtaki inaan xanuunsanayo bal rasuulkii ilaahayba waxaan u sheegtay inaan dee aanan dhibyaraan ku dawaafi karayo inaan xanuunsanayo faqaala wuxuu uhi duufii dawaaf min waraa'i nnaas dadka gadaashoodu dadka dhexdooda ha ku dawaafin waxbay fuushan tahay ee dadka xaggaa kaba dambaysa kaba dawaaf waa alxaal anti raakibatun adoo wax fuushan hore wuxuu waxfuushanaa si aanu dadkan uba dhibin ee dadkii ama kaasi in laga dhex saaro dee dadka hadday suurtagaltay dee ninka baxsan kaba dawaafo taas baaba mudan ee adigoo dawaaf adigoo waxfuushan min waraa'i naas dadka gadaashooda qaalat waxay tihi faduftu waan dawaafay walxaal rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam xiina idin markaa yusalli uu tukanayay ilaa jambi lbeyt waa kacbada dhinaceeda uu kuba tukanayay meel kuba dhow oon kasii dheeray e kollayna bal walxal wa yaqra' uu aqriyayo bituuri wa kitaabi mastuur kolley salaad subax bay ahayd rasuulka ilaahay halkaasuu ku tukanayey suuratu duur buu aqriyayey beydkana kama dheerayn oo dee hadduu maqaamu ibraahim gadaashiisa ahaa waqtiyadaa maqaamu ibraahim wax la arkaa halkanuu iminka kuba sugan yahay inaanu ku sugnayn ee uu ka xigay oo xagga kacbada uga sii dhowaa taasba oo xagga ah ama kacbadaba ku dhegsanaa bal markaa taas bay tidhi muhimku waxa weeyaanu iminka halkan dawaafkii ruuxu isagoo waxfuushan haddii uu xanuunsanayo waabay inoogu sugan tahay barhkoodna xataa xadiid abi daa-uud oo rasuulka ilaahay dawaafkiisii kaba dhigay inuu xanuunsanayo walow sanadkiisa dacfi ku sugan yahayna waa jira bukhaarina raximah llahu tacaala walow dee mid ahaan xadiidyada hore ka ibnu cabaas iyo aanay inoogu sugnayn rasuulka ilaahay inuu xanuunsanayay kan un muslamo uu kuba suganyay labadoodu wuxuu abaabaysay baabu dawaafi lmariidi raakiban waa isagoo ka dhigaya malaha ruuxu markaa uu xanuunsanayo ee inuu taa ku dawaafi kara haddii kale asal waxaa inuu lugihiisa iskaga dawaafo bal ruuxii xanuunsanaya isagoo wax kuushan taas buu tarjamo iyo cunaanu ugaba dhigtay waxaana sheekhu raximah llahu tacaala halkan sharaxa ku leeyahay xadiidkan umusalamo laba arrimaa inoogu wada sugan ama rasuulka ilaahay amarkan uu amray inay min waraa'i naas dawaafto mid weeyaane dumarka sunahoodu ee waqtiyadii malaa lakala sooci karaya ama lakala durkaya maka dadkii inay kala lumaan baa dee markaa ma dhacaysa iyadooda socdaabay kala lumayaane markaa kala dadkii see u kala hadaan dadkii iyada waday waxa weeyaan markaa imaka way adkaanaysaa sunaha dumarka waxa ay tahay atabaacudu can arijaali fi dawaaf saa salaadaba ay gooni ugaba noqonayaan inay xagga dawaafkana raggii ka fogaadaan ay kaba durkaan taasi waa mid oo rasuulka ilaahay saasuu yihi min waraai naas arrinta labaadna waxa weeye buu ihi hadday dadkii kuma soo dhawaato waxna fuushan tahay ee waxaan ay fuushan tahay daabadeeda ah ayaa dadkii waxa weeye kolley la arkaa inay dhibi kaba soo gaadho ninkuba markuu dawaafayo isagoo wax fuushan waa inuu dadka ka yar durko si aanu dadkii ugu dhibin waxaan uu wato ama uu fuushan yahay taas baabay tahay waktigan rasuulka ilaahay uu salaada tukanayay u dawaaftayna waa de waktigaasi dadkii baaba salaad ku jiro taasi xaggii asturka ayay uga dhaweyn salaad subaxna weyn bal xadiidka inooguma sugnaa waktigan dawaafkan iyadoo ay dawaafaysay muxuu ahaa kolleyna dawaafkii iyada ay dawaaful markay noqoto dawaafkii quduum oo rasuulka ilaahay la socotay ee barqa ayuu rasuulka ilaahay dawaafayayba de hadday markaa maalintaa adigu iyado waktigaani la dawaafin waa suurtagal ixtimaal waa noqon kara walow iska yar baciid yahay oo rasuulka ilaahay dee salaadii subax waxaa looga kumuu soo noqon beydka ee halkii abdax ama muxasan buu iskaga tukanaya salaadihiisa dawaaful ifaadona horta ma aha oo dawaafkii ifaada iyadu rasuulka ilaahay hore usoo fasaxay umu salama oo way inoo dambaysaa waxaa la arkaana iyadoo intay dee wakti ama hadani qabla alfajri waa suurtagal inay tuuratay oy hore dawaafka uba tagtay maalintii rasuulka ilaahay iyada qeyb dee la jooga iyana way ahaydo iyada waa dadkii hore soo baxay rasuulka ilaahay uu fasaxay ee horena uba timi oo dawaafkii ifaadada ma noqonaysa waktigaasay dawaaftee mala ixtimaalku waa dawaafkii wadaacuun dawaafkii wadaacna rasuulka ilaahay maka miyuu ku tukadeen ise kuma tukan waa iyadna arrin bal u yar baahan kolley tatabuc u yar baahan ee bal waxa weeye waa taasoo way dawaaftay xataa bukhaari xadiidkan kitaabu salaadna waa geliya bal neefka gelintiisa laba gelinayo masjidkii isagoo taas baab uba dhigtay baa bayaan bal tana iyadna waxaan leeyahay masalo idinkuna yar bal cidii dee baxtin inooga soo diyaarin ay soo eegi kartaana soo egtaana bal kolley weli imika waanan jasminayn baan leeyahay dawaafkaasu ahaa kolleyna meeshii maaha dawaaful ifaado un dawaaful wadaacna ishkaalka yar jiraya oo halkaa dee markii habeenadii dhawaydeen kusoo hayne cayishana uu la ballamayay rasuulka ilah wala halkaasaan kuga ballamaynaa ayaan kaba dhignay inuu rasuulka ilah intuu habeennimo dawaafay uu habeennimadiiba kaba socday taas baan kaba dhignay bal waana se dee markaa axaadiista qaar kuba timie bal waa umuuro kole u yar baahan nadar axaadiisan kolley xajka qaaba qaarkoodna walaa waxay u yar baahan yihin dee kolley nadar dheer iyo jamcin iyo waxyaala isagama baahdaan baabu bayaani ana sacya bayna asafa walmarwati rukn laa yasixu lxaju ila bih wuxuu u baabaysan yahay bayaani ana sacya bayna safa walmarwa sacyiga safa iyo marwo dhexdooda la saciyaa ruknun inuu rukni yahay laa yasixu lxaju ila bih cumradna waa saas oo kale xajku haddaan isaga lala iman aanu ansaxayn dhiig laguma kabayo waa in isagii lalaba yimaado arkaantiibu kaga gudayay bal taa caddaynteedi uu baabkeedi yahay kolleyna inuu rukni arkaanta xajkaa kamida yahay aanu xajkooda aanti ansaxayn dhibi aan lagu kabin ama wax kalena waa madhab ljamaahiir min ahli اlcilm ee waxaanay daliishanayaan rasuulka ilaahay sacyigiisii iyo qowlkiisii yihi khuduu canii manaasikakum iyo baltaasu kolleyna waxa jidaysana waa sacyi keliya uun sacyi labaad maba jidaysna sunana isagu maba galo oo suno loolama yimaado xadaثna yaحya بن yaحya qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can hishaam bn curwaةa can abihi can caaishata kale xadiid caaisha oo duruq waxoogaya leh dheerna baa inoo soo socda waan laqbaynaya intiisa badan markaan laqbeeyana wixii de aan u yar baahannahay iyo hadday wax ku kala duwan yihiin baan yar eegaynaa qaalat waxay tihi qaala wuxuu yihi curwa qultu laha caaisha waxaan ku yihi inii anigu la adunnu waxaan u malaynayaa rajula min shaksi low lam yaduf haddaan u dawaafin bayna safa walmarwati isagoo soo xajay maa darahu inaanu taasi waxyeelayn waa fahamkiisii curwa aayadda uu kaba fahmay marka habaryartiibu ku yidhi anugu waxay ila tahayba hadday dhacdo shaksi inuu iskaba daayo sacyiga inaa intaas xajkiisii waxyeelayn xajkiisii isaga dhammaanayo qaalat caaisha waxay tihi lima maxaa dee sababtu maxay tahay ee taa ugu malaynaysaa qultu waxaan ihi liana allaha tacaala yaquulu ilaahay wuxuu ku qowlayaa ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaahi safa iyo marwa waa shacaa'irta ilaahay waa calaamta diintiis marka faman xaja lbayta aw ictamara falaa junaaxa caleyh halkuu daliishanayo an yadawafa bihima ruuxii soo xajay ama soo cumraysay wax dembiyoo saarani ma jira hadduu dhexdooda dawaafo oo arrinkii dee hadduu waajib yahay lama idhaahayn dembi ugama imanayo in isaga sacyigii uu iyaga dhexdooda saciyayo ama dawaafayo ee waa shay waa jaa-is ama banaan ubaa cibaarada lagama fahmayaa buu leeyahy ilaa aakhir aaya faqaalat caaisha waxay tidhi ma atama allahu ilaahay ma taam yeelin xaja mri'in shaksi xajkii ma taam yeelin walaa cumratahu cumradiisana ma taam yeelin lam yaduf aan dawaafin bayna safa walmarwa safa iyo marwo dhexdooda aan dawaafin ilaahay ma taam yeelin waayo waa rukni walow kaana hadduu yahay kamaa taquulu si adigu aada leedahay oo ruuxii ka taga aanay dhibaata gaalahayn ama aanay xaggan darar xajkiisii dee nuqsaani ugaba imanahayn lakaana arrinku wuxuu ahaan la cibaaradu waxay ahaan layd falaa junaaxa calayhi anlaa yadawafa bihima ana cibaaradan aad aayadda kuba timi ma keenaysa sidaad adigu ka fahamtay bay leedahay haddii la leeyahay way banaantao waa laga tegi karaa ee waxay cibaaradu ahaan layd falaa junaaxa calayhi ruuxaa soo xajay ama soo cumraystay dembi korkiisa ma ahaanin ama xaraj allah yatawafa bihimaa inaanu dawaafin wax uga imanayaa ma jiro taasaa la odhanla laakiin waxay caddaynaysaa sababta cibaaradani ay uba timi oo sida loogaba cabiray iyadoo arinku uu yahay in cibaaradani sariix kuma aha wujuba xataa sariix kuma aha waxa weeye waxa tan looga cabiro waxay tihi wahal tadri miyaad garanaysaa curwow fii ma kaana daka arrinku wuxuu sidaa u noqday tacbiirkani uba yimi ayaduna ay kuba soo degtay inamaa kaana daka arrinkaasi wuxuu ahaa ana alansaara ansaari kaanuu yuhiluuna waxay u ixraaman jireen fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada lisanamayni laba sanam oo calaa shadi lbaxri badda qarkeeda xeebteeda kuba sugan yuqaalu lahumaa oo lagu magacaabo isaafun wanaa'ilatun isaaf iyo naa'ilo laba yidhaaho uma yaji-uuna way imanayeen markay xaggaa ka yimaadaan fayasduufuuna waxay saciyayeen bayna asafa walmarwati safa iyo marwe dhexdooda uma yaxliquuna way xiiranayeen falamaa jaءa alislaamu islaamkii markuu yimi ayay arrin jaahiliye u arkeen arrinkaasoo karihuu waxay naceen an yaduufuu baynahumaa inay safa iyo marwe dhexdooda saciyaan maxay iyagu taa u naceen waa liladii kii daraadii kaanuu ay ahaayeen yasacuuna fi ljaahiliyati jaahiliyada waqtigii wixii ay samayn jireen ee camal dee ay jaahiliyadii samayn jireen bay u arkeen qaalat waxay tidhi faanzala allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaahi ilaa aakhiriha ilaa aayadda dhammaadkeeda oo qaalat markaasay tidhi oo waxa weeye waxay is idhaaheen ba waa camal jaahiliya oo xaraj baa idinku sugan oo tii baa le warme waaba shacaa'irta ilaahay bay kaga mid tahay xarajna korkiina ma aha fadaafuu markaasay dawaafeen bal waa riwaayo saa ku haystay maka taas riwaayaadka dambana aan xadiidka eegno وxadثna abubakr بن abi شhaybةa qاaل xadثna abu usamةa qاaل xadثna هiشhاm بن curwةa qاaل أخbarnii abي qاala qلت لcaaشhaةa هiشhاm بن curwa yihi abay curwa ii waramo caaشha waxaan ku idhi ma ara waa lagu dabdiyey ma uraana aad bay u fiicantay u malayn maayo haddii la idhaha ma araana ma اctiqaadinay weyo ma qabo calaya korkayga junaaxan in wax dembi uu isaaran yahay alla atadawafa bayna safa walmarwa safiya marwa haddaan iskaba daayay in waxay igaba dhimanayaan oo junaax korkaygaya anigu taa u malayn maayo markaasay qaalat lima qultu liana allaha caza wajala yaquulu ina safa walmarwata min shacairiha alcaayata wa falaa junaax caleyha an yadawafa bihim adan faqaalat waxay tihi low kaana kamaa taqulu arrinku hadduu yahay sida aad sheegayso oo ruuxii iska daaya aan wax junaaxi korkiisa ahayn lakaana wuxuu ahaan lahaa oo tacbiirku falaa junaaxa calayhi anlaa yadawafa bihima taas baa cadaa ku caddaan lahayd ibaaxo iyo intaas katageedu inuu bannaan yahay inamaa unzila hada arrinkan waxaa lagu soo dejiyey fii unaasin dad min alansaari ansaar ka mid a oo kaanuu waxay ahaayeen idaa ahaluu markay ixraamtaan ahaluu limanaata sanamkii manaata la odhanayey fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga ayay u ixraaman jireen o iyowkaasay weyneyn jireen oo sanamada kale si aan loo weyneyn bay kaa weyneyn jireen falaa yaxilu lahum markaa iyaga agtooda iyo ictiqaadkooda xalaal umu ahayn an yadawafuu inay dawaafaan bayna asafa walmarwati safay ninkaan isagu weyneynaya manaad ee usoo ixraamtay safe iyo marwe dhexdooda muu sacyihi jirin oo markaa inay dawaafaan safe iyo marwe dhexdooda xaggii ictiqaadkooda wuxuu bannaan may ahayn falama qadimuu markay yimaadeen maca nabiyi sala allahu calayh wasalam lilxaj rasuulka ilaahay maciisa ay xajkii u yimaadeen dakaruu dalika lahu arrinkaasay u sheegeen faanzala allahu tacaala hadihi alaayata falacamri kalle waa kelimaan horeba usoo maray oo dee qasabna imika halkan aan loogaba jeedin ma atama allahu xaja man ilaahay ma taam yeelin oo ma taam yeelayo xaja man shaksi xajkii lam yaduf aan dawaafin bayna asafa walmarwati safa iyo marwo dhexdeeda bal in yar baan ku yar joogsanaynaa un cibaaraad si aan u yar caddayno waayo xadiidka riwaayaadkiisa iyo duruqdiisa ay noo socon waanan is yar raacin doonaa qushaaba yar dheeraade waktigii hore ee hishaam ibnu curwo abuu mucaawiya ka boorinayey waxay noogu sugnaa inay caaisha bal xadiidkeediina weeyaane ansaar markay kaba hadlaysay waktigii jaahiliyada laba sanam oo badda shabdigeeda ama xeebteeda kuba sugnaa oo isaaf iyo naa-ilo la kala odhanayay usoo ixraamanayeen marka dambena safa iyo marwe dhexdooda ay saciyeen cibaaradu taas bay ahayd laakiin riwaayadan dambe abu usama hishaam ibnu curwo kaba warinayo maxaa kuba sugan inay nimanka ansaareed ay markay ixraamtaan waxay weyneyn jireen ay u ixraaban jireen sanam manaat manaadka dikrigiisu qur-aanka waa ku yimi suuratu najm oo waqtigii jaahiliyada jirayoo dee kaas baa xeebtuu ku sugnaa ama meel mushalla la idhaahdo qudayd agteeda ayuu kuba sugnaa oo halkaasaa deeta ay tegi jireen ay kuma weyneyn jireen ay ku ziyaaran jireen marka dambena way soo xaji jireen laakiin qolooyinkaa manaat weyneynaya oo ixraamtay marka horeba safiya marwe dhexdooda may saciin jirin way iska dayn jireen kol haddii qoomkaa ayiin halkaas kaa weyneynaya bal taas baa inoogu sugan kolle cibaarada hore ah isafiya naa-ilo ka dhigaysa inay shardiga iyo xeebta kuba sugnaayeen halka ay kuba sugnaayeen waxay culimmadu kolley kuba tirinayaan nusqooyinka intoodii badnaydsan ama guud ahaanba tan haba dhacdo dee tan eh inay bal taasi dee arinku taas maahe waa riwaayadan dambe ayaa sax ah saa inooguba suganoo staaf iyo naa-ila iyo dusafo iyo marwabay kala saarnaayeen xeeb iyo meel ay jireen oo maka ka baxsana may jirin waxaana yidhahdeen asalkoodii hore waxay ahaayeen waa siay soo naqliyaan laba nin oo mid meel nin iyo naag midna istaaf ninka la odhanayo naagtana naa-ila la odhanayo yidhaaheen kacbada dhexdeeda iskaga sinaysteen dhagax baa loo nas loo masakay oo dee markaasaa dee si loogu cibro qaatay meelaha ooli jireen markii dambena qusay ibnu kilaab oo rasuulka ilaahay dee awowyadiisii dambaba ah ayaa intuu soo qaado ama zamsam agtiisa dhiga iyo ammaan ka geeyey ayuu agtoodii wax kuba qalay oo dadkiina uu taa amray oo waxay noqdeenba wax la caabuna calaa kulli xaal markii dambe waxay yaaleen safo iyo marwey dhexdooda kaba meel labada kala saarnaayeen dadkaa saciyayaana waa waxay iskuwa ismarmarin jireenoo ama dee waa kuwaasoo waa wixii ay caabudi jireen ay weyneyn jireen bay kaba mid ahayd deedna markaa ansaarina caadadoodu markay taa ahayd iyaguna sanamo dad kale leeyihiin baa meesha yaallo ee way iska dayn jireen bo bal markaa taas baa riwaayadan dambe ee laftigan dambe ay maka halkaa taas ah ayaa ay culimmadu kolley raajax yeelaan in bal waxay kaba dhigaan suu qaadiciyaad oo kale iyo taa hore inay qalad tahay ee riwaayaadka kale saasay isku raacayaan iskaga daba tegayaane inay taa tahay kolley riwaayada abu mucaawiya can hishaam mucaawiyana hore inuu soo sheegnay inuu xadiidka acmash dadka ninka ugu itqaan badan yahay ee kolkol axaadiida uu dadka kale ka wariyo maqaal baaba kuba sugan bay idhaahaan bal horta arrinku taas weeye oo ansaari marka ay manaad weyneynayaan mushallal meel la odhanay ama qudayd agteeda ana kuba sugnaa marka dambe safo iyo maro dhexdooda may saciyin jirin dad kaloo saciyayena way jireen marka ayna kuwii iyagu aan saciyi jirin dee arrintoodii hore jaahiliye iyagoo ti iyo taxarudkoodii meeshii uu jiro marka ma soo islaameen qur-aankii baa inaan waxarajo idinku sugan halkaa dawaafkeedu ma jirto walow dee arrinku waajib yahay qolooyin aan iyagu bal matalan waa kuwii aan dawaafi jirin kuwii dawaafi jirayna waxaabay yidhaaheen waxaani caado jaahiliye bay ahayd laba sanadoodna meeshay yaaleen markaasaabay inay ku dhaqmaan bay haddana ka joogsadeenoo iyagiina waxa la yidhi may waa shacairtii ilaahay nebi ibraahim wixii laga soo gaadhay ilaahay jideeyey weeye bal markaasna waxa weeyaan wax junaaxa oo korkaa idinkaba imanaya samayntu ma jirto marka cibaaradan ah ee timi ee falaa junaaxa calayhima dalaala uguma sugne inaan sacyigu waajib ahayn wujuubkiisana uguma sugne caaisha markaa waxay caddaysay sababtii ay sin aayadda uguma soo degtay iyo xikmada keentay inay tan ay noqoto ayay keento waa taxarujkaa dadka qaarkood jiray marka waxaa dhacda buu leeyay kolkol ficilkoo waajiba hadduu dhaqto ruux inuu ictiqaadiyo si waxaan waqtigaa inuu sameeyo aanay habboonayn matalan wuxuu leeyahay waana mihaal fiican unawi laba yimi ruux baa salaadii duhur dhaaftay markaasaa casr baa gaadhay ama casr dabadeed ama waqtigii salaadii laysu diidayay cinda quruubi shamsi buu joogaa wuxuu isiri malaa waqtigan salaad lama tukan karo oo taasaa deeta wuxuu kaba baqday inaan salaad loo tukan karin ruux baa ku yidhi laa junaaxa caleyka fi an tusaliya wax dembi kaagama imanayo inaad tukato dee jawaab saxiixay noqon arrinkuna maaha salaadu farad maaha laakiin waa isagu siduu ictiqaadiyey ee islaa junaax baa kaago ama xaraj baa kuguma sugan ayaa leeyahy meye xaraj ma jiro oo tan baa deeta markaa sababtii aayadda ay kuba soo degtaa ana usluubkan iyo xikmadii kuba sugnayd xagga nadmigeeda inuu soo kuba yimaado ayay caasha inooguba caddaysay bal inaha jira taa weeye laakiin xaggii kale sacyigi waa shaygaa shacaa'irta ilaahay ka mid ilahay baa yihi shacaa'irta ilaahay xadiid ibnu cabaasna wuxuu kuba yimi inay tahayba dee arrintu iyo bilowgeedu socodkii toddobada goor ahaayee iyadoo ilmaheedii markay u adkaysan weyday isagoo aada u dhibaataysan oo dee gaajaysan oo haraadan waa ismaaciil haajare ayay kari weyday ay soo socdiya iyadoo dhibaataysan iyadoo bal cid u gargaarta doon doonaysa arrinkaa daraaddeed baaba keenay camal la aqbalay buu noqday camal dee markaa ilaahay agtiisana manzilo kuma yeesho markaasaa laynoo jideeyey inaan halkii ay martay toddobadii goor aan marno ibnu kasiir baa yidhaha markaa kol hadday taa tahay waxaa ruuxii halkaa marayay saciyayay arrinta korkiisaba saaran inuu bal matalan soo xaadirsado qalbigiisa kusoo xaadirsado iyada waa taa faqri iyo baahi iyo idaafo dalab iyaday taa u orordayse baahidiisa uu rabbiga u baahan yahay xaajadiisa jaanibkaasi ah xagga salaaxa qalbigiisa iyo hidaaye iyo dembigiisa inuu ka dhaafo uga baahan yahay iyo faaqadiisu isagoo uba dhiibto isagoo rajaynaya ina ilaahay subxaana watacaala inuu dee waxa weeyaan bal wixii dembigiisii kaba daadiyo qalbigiisiina uu islaaxiyo waa hadal adigu macnihiisu taa yahayo uu tafsiirkiisa aayadda kuba yidhaaho ruuxu inuu markaa soo xaadirsado taas baa mudan bal marka xadiidka duruqdiisna way noo socotaa xadaثna cmr bn naaqid wbn abi cmara جamيعا عn ibn cuyaynata qala بn abi cmara xadaثna sufyaan qaala samictu الzuriya yuxadiث can curwaةa bn الزubayr qala qultu lcaaشhaةa زawji الnabiyi slى الlahu عalayه waslم ma araa anugu ma اctiqaadinaya oo ma u malayn maayo ura haddaan idha calى axadi axad korkii lam yaduf aan dawaafin bayna asafa walmarwati shay-an inuu wax korkiisa yahay oo waxay kaba dhiman yihiin xajkiisii ama cumradiisii uma ubaali anigu ma aaba yeelayo alla aduufa baynahumaa inaanan dhexdooda dawaafin haddaan iska daayana dee waxba igagama dhimayaan oo inaan iskaba daayana taas wax dhibe iguma wahayso ma aaba yeelayo qaalat waxaa tidhi bisa maa qulta waxa xun waxa ad tidhi waxa xumaaday hadalka aad tidhi curwow yabna ukti walaashay inan keeniyo daafa rasuulu llaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuu dawaafay wadaafa lmuslimuuna muslimiintuna way dawaafeen fakaanat sunatan sacyiga safi iyo marwe dhexdooda la saciya wuxuu noqday shay mashruuca dariiqa mutabaca sunadu maaha sunihii waajib qaadilayo waqtigooda istilaaxaasi ma jirin ee wax rasuulka ilaahay jideeyey oo jidaysan oo shareecadee waxi uu nooguma jideeyey taas buu noqday dee shacairta ilaahayna kaba mida wainama kaana waxaanay arrintan dee ishkaalka kugu tegantay na ay tahay sababteedu waa tan oo wainama kaana wuxuu aman ahalla limanaata daaqiyati manaadkaa daaqiyada ahaa ciddii usoo ixraamatay allatii bilmushallali meesha mushallal laydhaa kuma sugan laa yaduufuuna may dawaafi jirin bayna safa walmarwati safa iyo marwe dhexdooda way iska ilaalin jireen falama kaana alislaamu islaamkii markii uu yimi ayaa sa'alna nabiya sala allahu calayh wasalam can dalika arrinkaa weydiin oo muslimiintiiba qaar ka midii weydiiyeen فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ولو كانت كما تقول أرنku haduu yahay sidaa aad adigu tiri لكانت فلا جناح عليه الله يطوف بهma sida kala laga cabiri laha ruuxa dembi ugama imanayo inuu iska daayo taasay noqon lahday imika ruuxu inuu waxaa sameeyo wax ugu jira xaraj waa wixii ay kaba baqanyihin idinkuma jiro lakin de waa wax laydin faray wey qaala الزهriي زهri baa wuxuu yihi xadiidkan curwo ka maqlay isagoo inoo sheegay cid kale u bandhigay fadakartu dalika waa xadiidkan baa waxaan u sheegay liabi bakr bni cabdiraxmaan ibn alxarits ibni hishaam kolley waa nin fuqahadii taabiciinta ee madiine ee toddobada ahayd kaba mida curwana toddobadaasuu ka mid ahaa cubaydullahi ibni cabdillaahi ibni cutbana isaguna aynu caawa soo haynayna ka mid weeye oo waa raggii fuqahadii waaweyneyd ee bal maalan culimada qaarkood intay nadmiyeen magacyadooda uu yihi أرى كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيت عن الحق خارجا فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا وتاس وأنا أبو بكر نوانيكا أنهينه waxa weeyaa adugu sulaymaan waa ina yasaar iyo dee cubayd adugu waa shan toddobadii buu kaga mid yahay faacjabahu dalika xadiidkan baan u sheegay arrinkiiba cajab gelisa aad buu ula dhacay cilmigan وqاaل وxu hi iن hda العلم iن hda kani العلم waa cilmi محaرمة مdفنة oo aad u qiimo badan waa taas ad ad ka soo نqlisay maanta curوة can cاaشha ولaqad samictu waxaa kaloo maqlay rijaala rag min ahli اcilmi ahlucilmiga kaa mid oo yaquuluuna ku qowlaya inamaa kaana wuxuu aha man laa yaduufu bayna الصaفا والmarwati min الcarabi dadkii aan iyagu dawaafi jirin safa iyo marwe dhexdooda waqtigii jaahiliyada ee carbeed kuwa yidhaahaa ina dawaafana dawaafkeena markii dambe de waxa weeyaan ay dee islaameen ina dawaafana bayna haadayni alxajarayni dawaafka aan dawaafayna labada dhagax dhexdoodu min amri ljaahiliyati oo markoodtaasay uga joogsadeen waa jaahiliyadii amarkoodii wa qaala aakharuuna min alansaari kuwo kaloo ansaarina waxay idhaheen inamaa umirna waxaa layna amray biلطawaafi biاlbeyti beytka inaan dawaafno sade walyطawafuu biاlbeyt اcatiiqba walam nu'mar bihi lakin dawaafkaa laynama farin bayna الصafa wاlmarwati faanzla اllahu caza wajala ina الصafa wاlmarwata min shacairiha dacna asbaabo kala duwan ayaa abaadeeta meeshii ku kulmay ilaahayna wuu soo dejiyey qaala abu bakr ibn cabdiraxmaan ui fawraha waxaan umalaynaya aayadani qad naزlat fi haulaai haulaai kuwan iyo kuwanba macnaa asbaabaha kala duwan ba inay kusoo degtay وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجاج بن المصنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه xadiidkii dee ayuu hore ayuu cuqayl ibnu khaalidna ee aynu markii dhaweyd soo aragnay iyadoo ibnu shihaab uu ka warinayo ibnu cuyayna ayaynu waa halkiibuu dabada ka galuu kaxeeyey wa qaala fi lxadiidi xadiidka wuxuu ku yidhi falama sa'aluhu rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam can dalika faqaaluu ya rasuul اllahi inaa kunaa waxaana nataxaraju kuwa iska dhowro weeye oo iskaba ilaaliya anagoo xaraj iyo dembi kaba baqanayna an naduufa bayna الصafa wاlmarwa waa qoladii ansaareed فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة عائشة waxay tihi qad sana waa jideeyey رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم الطواف بينهma uu jideeyey wy uu suneeyey mah uu jideeyey فlaysa لأحadi أحad uma sugnaanin أn yترka inuu ka taga الطوaafa بهma وحدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا حيا قبل أن يسلموا إنتان إسلام هم إياga iyo وغساano oo niman ay abtirsiinta guud ay ku kulmaan oo reer qasaan la odhanayo markii dambana nimankii dee lukii shaam la odhanayay ee reer rum ay kaba telinayeen nimankii intay halkaa degeen waa waktigiisa bimarib dumay ayay iyagu halkay ansaari ka degeen madiina ayay iyagu dhaafeen markii dambana carabtii dhulkaa deganeed oo dhan nimankii boqorada u noqday wayo qasaasinada la odhan jiray asdi bay ka wada mid yihiin labadooda reer abtirsiintasar ay ku kulmaan yuhiluuna limanata iyaga iyo haddaba qasaan oo abtirsiin guud ay ku kulmaani waxay u soo ixraamin jireen sanamka manaat la idhaha fataxaqrajuu waxay ka baqdeen xaraj iyo dambi inuu gaba yimaada iskaba ilaaliyeen an yaduufuu bayna asafa walmarwa sababtuu sanamo kalaa yaalay wa kaana dalika inaanay safiya marwe dhexdooda sacyinna waktigii jaahiliyada sunatan wax la raaco ayuu ahaa iyo sunno fii abaa dariiqo jidaysan buu awowyaashood iyo aabbayaashood u ahaa oo ah man axrama limanata ninkii manaat usoo ixraamta lam yaduuf bayna asafa walmarwa safiya marwe dhexdooda inaanu dawaafayn وإنهم سألوا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن ذلكa حيiنa أسلموا ayay weydiiyeen فأنزل الله عزa وجل في ذلك إن الصفا والمروة إلى آخر الآية من شعائر اللhi فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتضوف بهma ومن تضوع khيرا تضوع khيرana maaha مaعنوه ruux hadduu sacyi siyaado a la yimaado oo khayr uu ku tadawuco inuu ajri yeelanaye waa dee tadawa iyada waa taa laguma celceliyaan nidhi sunnana maba galo oo ruuxu qurbo uma noqonayo kaa xajka ama cumrada ugu jira mooye ee waxay noqonaysaa wa tadawuca khayran sida cumro ziyaadaa ama xaj ziyaadaa iyo taas buu noqon ama wax kaloo tadawuca fa ina allaha shaakirun caliim وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الأنصار يكرهون waxay nici jireen أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إلى آيad soo degtay إن الصفا والمروة إلى آخر الآية والله سبحانه وتعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا